magaalada muqdisho waxaa maanta gaaray toban ka mid ah tarriibayaasha soomaalida ee ku dhibaataysnaa dalka liibiya oo qayb ka ah muhaajiriin ay dowladda soomaaliya ku qancisay inay waddankooda ku noqdaan muhaajiriintan ayaa ka dhigay garoonka muqdisho iyagoo qaarkood ay ilmaynayaan qaar kalena ay gacmaha kor u taagayaan iyagoo ilaah u mahad celinaya xaaladdii ay ka soo baxeen darteed markii ay garoonka soo gaareen ayay warbaahinta la hadleen qaarkood waryaheenna xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray maxaabiist soomaaliyeed oo ay tiradoodu gaarayso toban qof kuwaas oo ragga loo yaqaano magafayaashu ay ku haysteen xarumo qarsoodi ah oo ku yaala dalka liibiya ayaa maanta laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho maxaabiistan oo ay wejiyadoodu ka muuqatay diif iyo dandarro culus ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyey xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda oo uu horkacayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed maxaabiistan ayaa waxaa garoonka muqdisho keentay diyaarad ay leedahay turkish airways waxaana halkaasi saxaafadda kula hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya oo ka warbixiyey dadaalka loo galay soo deynta maxaabiistan waxaa maanta aynu madaarka diyaaradaha aadan cadde muqdisho ku soo dhoweynay toban ka mid a maxaabiista inagaga xidhan waddanka liibiya oo madaxweynuhu amray in laga howlgalo dad badan oo soomaaliyeed ayaa ku dhibban liibiya oo ama xabsiyada ku jira ama qolyaha magafayaasha loo yidhaahdaa yaqaana ay haystaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa amar cad ku bixiyey ambasadherkeenna yurub fiqi iyo maryan oo wakiilka gaarka arrimaha migrationka ah ayaa ka howlgalay hadda waxaa la soo dayn doonaa oo gacanta lagu hayaa ilaa soddon qof oo kale oo liibiya laga keeni doono sidoo kale waddamada kale carabta qaarkood iyo dunidaba iyo hindiya inta ku hadhay in iyagana lasoo daayo oo aynu ku soo celinno dhulkooda hooye qof kasta oo muwaadin oo dibadda ku cadiban in loo gurmado gurmadkaas iyadoo aynu fulinayno maanta meel fiican bay maraysaa sidoo kale maryan yaasiin oo ah ergeyga gaarka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya u qaabilsan arrimaha tahriibka iyo carruurta oo maxaabiistan la socotay ayaa sheegtay in dhibanayaasha soomaalida ee laga keenay liibiya ay ku jiraan dad koonfurta liibiya lagu haystay muddo saddex sano ah oo maanta fursad u helay inay ku soo laabtaan dalkoodii hooyo dadkan maanta aan keennay waxay ku sugnaayeen magaalada tripoli waxayna ahaayeen dadkii magafaha gacanta ugu jiray waxaa maanta inala socdo dad guryo oo magafayaal maamulaan oo magaalada kufra oo koonfurta liibiya ilaa ay saddex sano lagu soo haystay dadkan waa ay ka soo baxsadeen gacanta magafaha waxay imaadeen safaaradda soomaaliya ee magaalada tripoli halkaas baan kula kulannay waxayna doorbideen inay dalkooda ugu soo noqdaan maadaama xaaladda waddanka sii xumaanayso mideeda kaleetana wax maanta yurub laga raadiyo la isku biimeeyo bad loo galo ma jirto haddii arrimahaas waddanka laga heli karo dowladda soomaaliya ay ka dhan tahay inay arrintan xal u hesho annagoo kaashanayna hay-adaha caalamiga gaar ahaan i o m-ka marka dadkaas waxay ku jireen gacmaha magafayaasha laakiin ilaahay ayaa gacantooda ka soo bixiyey dhibaatooyinka nolol ahaan iyo jir ahaanba ay qabaan maxaabiistan maanta laga soo dejiyey garoonka muqdisho ayaa waxaa ka warbixiyey guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha soomaaliyeed axmed daahir cabdikariin nuur oo sheegay in muddo lix bilood ah dadkan ay gacanta ku hayn doonto hay-adda i o m islamarkaana la bari doono xirfado ay ku shaqaystaan afka qofka soomaaliga kuma habboona waxa soo maray waa waxay ka xishoodaan qaarkood badan inay ama ayagu sheegtaan ama qofkii loo sheegay uu gudbiyo si kasta ee naftooda iyo sharaftooda loogu xadgudbi karo ayaa lagu sameeyey dadkan qaar baa maskixiyan hadda aan xoogaasi ah qaar baa jir ahaan dhutinaya waad aragtay dhibaatada wax la koobi kara maaha dhallinyaradaa mid walbaaba gacanta aan aayomta iyo unhr ka helayno lix bilood oo soo socota ayaa la siin doonaa nolol ay ku sii joogaan waxaa kaloo loo samayn doonaa meherado ay ku shaqaystaan inta waxaa ballan qaaday labadan hay-adood oo nala jooga oo dadkii hore awldhadhaab iyo yeman laga keeni jirana sidaasaa la yeeli jiray kuwan liibiyana sidoo kalea la yeelayaa cabdikariin maxamed omar oo ka mida maxaabiista laga keenay dalka liibiya ayaa ka warbixiyey qaabkii uu ku tahriibay iyo sida uu gacanta ugu galay magafayaasha ku sugan dalka liibiya anigu ardaydii scholarshipka ahayd ee labadii kun iyo lix iyo tobankii ka dhoofay halkan baan ahaa waxaan tegey magaalada adis ababa adis ababa markaa jaamacad baa laygu soo qoray arba minja laydhaa oo ku taala etoobiya jaamacaddaas ayaan dhiganayey markaa dhallinyaranimo bay qaaday waddankaygii baanan aan khiyaamay kasaan odhan karaya adis ababa markaannu ka baxnay waxaan aaday magaalada la yidhaahdo gondar gondar waxaa nagu hayey nin xabashiya ninka xabashigaabaa na kaxeeyey wuxuu na geeyey matama meesha matama laydhaa waa xuduudka xuduudka waxaana lagu yidhi markaa soddon daqiiqo keliyata ayaad lugaynaysaan ayaana lagu yidhi sida markii hore nalagu yidhi weeye hayey baan nidhi markii maqribkii ay gaadhay cashadii aanu cashaynay ayaana lagu yidhi soo baxa soo baxa waad baxaysaane marka anugu waan faraxsanay waxaan isnahay soddon daqiiqo ka bacday soodaan baad joogtaan haddaba khiyaamo anugu shaqulka tahriibku waa khiyaamo gebiisaba waxaana lagu yidhi soddon daqiiqaad lugaynasaan ma waxaanu lugaynay lix iyo toban saacadood ayaanu lugaynay xablihii xataa qaarkood waanu xambaarnay laakiin dhiibku wuxuu bilaabmay markii la soo gaadhay magaalada booxaad magaalada booxaad waa xarunta dadka laga raro ee loo geeya saxaraa habeen habeenada ka mida waxaa noo yimid nimankii madmadoobaa ee wejiga xidhnaa oo wata qoryo ee casriya wato oo diirad leh markaa waxay nagu qasbeen inaanu gaadhi ku raacno gaadhi loogu talagalay soddon qof inay ku raacaan inaanu ku raacno boqol iyo konton qof inaan ku raacno soomaaliduna ay ahaayeen konton qof eritriyaankuna boqol qof ay ahaayeen taasoo keentay inaanu salayno eritriyaankii gaadhiga nala raacay cabdikariin maxamed omaar ayaa dhinaca kale warbaahinta la wadaagay magaalooyinka dalka liibiya ay soomaalidu ku dhibban yihiin waxaana uu xaqiijinayaa geerida qaar ka mida dhallinyaradii ay tahriibka wada galeen magaalooyin badan ayaa dhallinyarada lagu haystaa niyo dhallinyaro saaxiibadaya hadda ilaahay oo naxariistay wiilal badan ayaa ku dhintay meesha sida aniga wiil bustahilo wan jiroo kale allah u naxariistay uu dhintay wuxuuna u dhintay garaacitaankii magafa uu garaacayay sankii afkuu dhiiga keenay gabadh kaloo bishaaro laydhaa reer gaalka ayaa hay waa dhimatay waxay u dhimatay jugta ay ugu geysanayeen ninka magafaha maadaama uu meesha salaada subax baa la istoosiyaa salaada subax inta la istoosiyey ayaa waxaa la garanka waa lagaa siibaya xataa dumarka laakiin iyagaa lagama siiba dharka soomaalida ku jirtay waxaa lagu qiyaasi karaa markii anigu aan ka soo baxayay iigu dambaysay ilaa boqol qof baa lagu qiyaasi karaa laakiin boqolkiiba sida warkuyga aan ku hayo boqolkiiba waa la soo qaaday boqolkii dhallinyarada iga dambeeyey aniga waa la soo qaaday waa ka shilka baabuur la kulmeen dad badan oo saaxiibaday oo ila socday adis ababaan ka wada baxnay ayaa dhintay shilkii ugu dambeeyey ee lasoo dhigay baraha bulshada ee baniweliid ka dhacay gabadh ku dhimatay kaafiye allah u naxariistay waa gabadh aanu iska sii raacnay adis ababa magaalada adis ababa iska sii raacnay way dhimatay ilaahay oo naxariistay caweer isna wuu dhintay wiilkaas ilaahay oo naxariistay shilkii ugu dambeeye dhacay shalay tole maadaraa tole ayuu dhacay shilkaas jirjiritaanku liibiya wuxuu ka yahay sida sida salaantoo kale aynu isku salaamno ayaa ul lagugu salaamaya subaxii marka lagu toosinaya ul baa lagugu toosinaya habeenkii markaad seexanaysna ul baa lagugu seexinaya meel benweliid la yidhaahdo niyow ayaa niyow aad u xun aad u xun waana meesha aniga laygu haystay iminka waxaa jirta dhallinyaradii la socotay kuwa ayaa mar kale la dhacay mar kale lagu celiyey halkii oo toban kun oo kale laga raba iminka toban kun oo dollar oo kale laga raba niyow dhallinyarada niyow aan waxaan odhan lahaa niyow dawladda waxa u qabato marka laga soo tago tobankan maxaabiista ee maanta muqdisho soo gaaray ayaa waxaa sidoo kale la sheegay inay jiraan soddon kale oo dhowaan iyagana lagu wado in la keeno magaalada muqdisho waxaana tirada guud ee soomaalida liibiya lagu haysto ay gaarayaan ilaa shan kun sida uu v o a u xaqiijiyey guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha soomaaliyeed xasan kaafi qoyste v o a muqdisho